Tartanka kubadda cagta heerka saddexaad ayaa laga daafuray magaalada Jubilee. Tartankan ayaa waxaa ka qayb galaya lawatan iyo lix kooxood kuwaas oo toban ka mid ah loo diiwaangelin doono heerka saddexaad. Agaasimaha waaxda ciyaaraha Jubilee Maxamed Cumar ayaa ka warbixiyey ujeedka loo qabtay tartanka.
tartankani wuxuu daaran yahay kala saaridda iyo kala hufidda kooxaha heerka saddexaad aynu ku kala saarano maadaama kooxihii heerka koowaad iyo heerka labaad ay dhisan yihiin lix iyo labaatanka kooxood waxaa looga baahan yahay uga dan leenahay inay noo soo baxaan toban kooxood oo u diwaan gashan xidhiirka kubadda cagta oo xogtoodana xafiiska ku diwaan gashan ayaan uga dan leenahay Ee, tartankan waxaa maalgeliyey kharashka ku baxaya ee, garsoorka kharashkiisa ee, qalabka ku baxaya iyo dhammaan ee, dowladda hoose degmada gabiley Qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay daafurka tartanka ayaa bogaadiyey maamulka dowladda hoose ee Jubilee.
aad baan ugu mahad celinay isaga insha allah waxaan kooxaha ka rajaynaa tartankaas ma tartankii koowaad loo dhigo siida insha allah inuu noqon doono tartankaasi tartan qurux badan wixii taa ka dambeeya iyagana loo dhigi doono iyagana waxaa laga doonaya insha allah inay dee na- nabadgelyo iyo ammaanka inoo sugaan si qurux badan insha allah tarkaasi nagu dhamaado Ee, waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa runtii orodyahanka ee mo faarax oo runtii waxa weeye dhallinyartiisa garab istaagay ee, guddoomiyaha amba maayarka oo runtii amba dowlada hoose ahaan runtii markaa waxa weeye isaguna fududaynta badan lahaa isku xidhka lahaa Ee, hawshaasna markaa waxa weeye ay ka go'nayd in markaa waxa weeye dhallinyarta la dhiirigeliyo oo mar kasta la garab istaago runtii ee, dowladda hoose iyo dhammaan dowladdiinnuba markaa waxa weeye way idin garab istaagan tahay way idin dhiiri gelinaysaa Ujeedka loo qabtay tartanka ayaa waxa ay tahay sidii loo kala saari lahaa kooxaha heerka hoose islamarkaana loo heli lahaa kooxo ka ciyaara heerka saddexaad.